wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho barnaamijka gebi ahaantiisaba waxaan ku eegi doonnaa xaaladda amisom sida hadda ay ku sugan tahay iyo mustaqbalka waxaa isbedeli kara waxaana barnaamij caynkaasa soo qabanqaabiyey hay-adda heritage oo xafiiskeedu yahay magaalada muqdisho waxaana barnaamijkaasi su-aala lagu weydiinayey madaxa ugu sarreeya howlgalka midowda afrika ee amisom ambasador francisco madera iyo taliyaal ciidan oo ka tirsanaa amisom waxaana su-aalahaasi weydiinayey aqoon-yahano kala duwan oo ka qaybgelayay barnaamijkan haddaba barnaamijkan ayaan dhammaantii ku falanqayn doonnaa arrintaasi ku aadan amisom waxaana igala qaybgeli doona doctoraysa khadiija cosob leh oo ka mid ah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa heritage ee hay-addan soo qabanqaabisay barnaamijkan xildhibaanad sagal biixi oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka qaasin gaabow oo ka tirsan hay-ad samafal ay ka howlgasha magaalada muqdisho islamarkaana caawisa dadka danyarta ah iyo ambasador maxamed cali americo oo hore uu ahaa safiirkii soomaaliya u fadhiyey waddankaasi kenya sannadihii ugu dambeeyey haddaba ku soo dhowaada barnaamijkii oo faahfaahsan waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdirashiid khaliif xaashi si uu noogu faahfaahiyo cabdirashiid barnaamijka adaa hay-addiina soo qabaqaabisay ugu horeyn barnaamijkan iyo ulajeedadiisa faahfaahin bal shacabka soomaaliyeed ku dhegeysanaya faahfaahin kasi waad mahadsan tahay barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyo joogta aan qabanno oo aan u naqaano madasha aragti wadaagga shan sanaa hay-addu jirtaa shantaas sanana labadii biloodba mar muqdisho waa ku qabanaa haddaan gobolada tagtana waa ku qabanaa nuxurkeedu waxaa weeye shan hadalka magacaas ka garan kartid aragti wadaag marna waxaan u yeernaa dad go-aan siyaasadeed leh oo madaxa waxaan ugu yeernaa inta aan isleenahay taladii wax kula yeelan karaan ama carabiga lagu yiraahdo ahluxalli walcaqdi ingiriiskana lagu dhaho stakeholders in laisku yimaado qofkii markaas madaxweyneyaal baan u yeernay ra-iisulwayaal baan u yeernay siyaasiyiin kale aan u yeernay arrimaha abaarahan ka hadalnay arrimaha waxaan ka hadalnay qaxootiga soomaalida marki marba wixii taagan baan qof ku tala leh ugu yeernaa maantana waxaan u yeernay madaxa amison oo ciidanka amison ee soomaaliya jooga madaxda u ah african union ka usoo darsadeen taliyaha ciidanka amison ee soomaaliya jooga taliyaha booliiska maaragtay amison ee soomaaliya jooga iyo ku-xigeenka madaxa amison marka madaxdii amison oo dhan baan u yeernay in ay wada hadal iyo aragti wadaag ay yeeshaan aqoon-yahanka soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed dadkan hadda nala fadhiya ay ka mid yihiin dhalinyarada inta soomaalidu mawduucan danaynaysa maadaama lala leeyahay amison bixid baa la hadalhaya inay baxayso maadaama amni darrada jirta laisla og ogyahay oo magaaladan oo macnaha muqdisho ama dalka dhan maadaama laisla ogyahay horumarka la gaaray marka maadaama amison hiil baan u baahanay xoolaan u baahana taageeraan u baahana marba leedahay maadaama laleeyahay ciidanka soomaalida hala dhiso marka arrimo iswada diidiidan oo waxaa isniri si laisku wada jeedo ha looga hadlo oo waayeel waxaa la yidhi caanaha baraxa hortiisaa loogu barxaa marka waa waxa joogta noo ahayd shantii sano lasoo dhaafay tanna waxaa isleenahay waqtigu ku habboonaa waa qabateen waana nala ahayd sida laisku weydaarsanayay iyo shay xataa iyago lafigooda ay faraanka u ahaayeen ama usoo maan u furcadaayeen inay ahayd mawduuc loo baahnaa waa kugu soo laaban doonaa cabdirashiid waxaan siinayaa xildhibaanada waad joogtay maantay amisom madaxii amisom sida cabdirashiid oo sheegay madaxa heritage su-aalihii la weydiiyey aad bay uga jawaabayeen maxaa kaaga soo baxay xildhibaan ahaan runtii dee cabdirashiid siduu sheegay doodan waxay ahayd in horta waxyaabo badan oo aan ogeyna kor la isugu sheego su-aalana la iska weydiiyo waxyaabaha iiga soo baxay amisom in dee horta haddaa xasuusatid eedda qaarkeed waxay siiyeen maxaan ku dhahay soomaalida dad badanoo soomaaliyana waa qabaan in maxaan ku dhahay eedda annaga aan dhinac ku leenahay waxay kaloo maanta uu ka hadlayo waqti dheer uu ka hadlayo waxyaabaha amisom ay qabatay dabcan waxaa jira waxyaabo badan oo amisom aysan la sheer garaynin oo aysan la aysan la wadaagin dadka oo aanan ogeyn oo in wada hadalkan oo kale inta la isugu imaado aad dhegaysatid dhinacooda maahana aadan ogaan karin howlgaladus howlgaladus ay u socdeen wixii ugu dambeeyoo la qabtay go-aamo la gaaray waxaa kaloo jira amisom mandatekeedu wuu isbedelaa mar walba dad badanoo waxaa jira soomaaliyadoon la socon mandatekisu hadba isu bedelo iyo amisom sida ay noqoto amisom markay imaanaysay waxay ahayd ciidan ilaaliya maxaan ku dhahay goobaha waxyaabaha muhiimka u ah ha nabad sugiday ahaayeen kabacdi waxay noqdeen ciidan waxaa loo ogolaaday inay duulaan oo maxaan ku dhahay meel qabsadaan hadda waxyaabaha aan ogaanay oo dad badan aysan ogeyn waxaa ka mid ahaa oo hadda uu sheegay in amisom laga wareejiyey mas-uuliyaddii tababarka oo aysan xilli ay jirtay ay tababari jireen ciidamada soomaalida aysan tababarin marka wadahadalkan waxyaabo badanoo waxaa jiray oo annaga naftirkeen dhinacayaga dadka soomaalida waxyaabo badanoo waxaa jira dadkan oo maanta meesha isugu yimid waxaa waye dad soomaaliyeed oo qof walba uu yacni si mas-uul oga yahay qeyb ka mid a bulshada waxyaabo badan oon ognahay oo waxaa laga yaabaa aysan madaxda sare ee amisom ee maanta lala joogtay aysan aan soo gaarin inay jirtay su-aasha inteedi badnayd i think wuxuu ka hadlay reebka keliya su-aashuna rayb keliya kuma saabsanayn iyo xataa kama uusan hadlin bcause human xadgudubka arrimaha xuquuqul aadanaha markaan ka hadlayay dil baa ku jiray oo dad badan oo civilians oo la dilaa jiray kama uusan hadlin illegal tradeka ama ganacsiga maxaan ku dhahaaye aan aan ahayn dhuxusha iyo sokorta kama uusan hadlin wuxuusan ka hadlin oo kaleeto ciidamada amisom ee dalalka badan ee ka kala yimid ee jooga dalka qaar waxaa jira aan si toos isaga u hoos imaan oo toos amarka uga qaata caasimadahooda iyo dalalkoodii mararka qaarkoodna ay saameyn ku yeelato siyaasadda geeska marka waxyaabahaasoo dhan kamuusa hadlin wuu ka wareegtay dabcan waana waana waa la fahmi kara
waaya doctoresa khadiija waad dhegaysanaysay su-aalaha la weydiinayay ambasador francisco madeera maxaa kaaga soo baxay oo is leedahay waxyaabihii uu ka hadlo o dhan waa loo baahnahay walahi horta waxyaabo badan oo muhiima ayuu ka hadlay markii saanoo kale loo wada hadlana waxaa ka dhasha isfahan badanaa ka dhasha waxyaabaha iiga soo baxa waxay tahay horta inaysan jirin wadahadal joogtaa iyaga iyo shacabka soomaaliyeed inuusan jirin oo sida ay u sheegtay sagalba wax badanay ayaga sameeyaanna aysan annaga aanan la socon dareenka shacabkana inaysan wax badan aysan la soconin laakiin hal xaba ayaa jirta of course waa siyaasadaysan tahay waxay ka shaqaynayaan inkastay military tahay haddana siyaasaddii kama marna ambasadorkuna m sida la sheego ma wada hoos yimaadaan meesha annagu ay waxa ka qurunsan yihiin oo soomaaliya qayb weyn ka ah inay wax u hagaagi waayaanna waxaa ka mid ah dowladaha dariska oo soomaaliya military ahaan u jooga siyaasadeedana aada gacanta ugula jira kuwaasoo waxa ka soo baxaya dana gaara ku leh ayaa ayaa maaragtay ah ka mid a waxaan aaminsanahay haddii african union keliya loo deyn lahaa oo laga saari lahay dalalkan dariska la-ah soomaaliya in maanta meesha aan joogno meel ka fiican aan gaari lahay ma amsom hawsha hadda ay hayso maadaama bixitaan marka walba laga dhahay ma inay sii joogtaa mise inay isbeddel lagu sameey sida ciidamada soomaalida oo laleeyahay isbeddelaa lagu sameynaya amison meeshaan waxay u timiday dhibaato jirta darteedii horta ay u timiday inay inay dhibaatadii ay ka caawinto waxaa marka isweydiin mudan dhibaatadii ma ka caawintay maxay tahay inay wax ka bedesho maxay tahay in in lagu soo kordhiyo waxa ay qabanayeen dabcan joogitaankooda wax badanood oo maarata faa'iido u yahay laakiin waxaan ognahay haddana inaysan weligood aysan joogeyn waxaad moodaa meelaha laga gaabshay inay ka mid tahay qorshihii ay ku bixi laheeday maalintay soo galeenba in la ballaangaleeya ahayd oo lagu talagalo ciidan aan isku saanad ahayn oon isku mushaar ahayn oon isku daryeel ahayn dabcan lama wareegi karo ciidanka noocaas oo kala hawsha u hayo mid maskiin oo maanta aan taangina haysan qoray ku filanna aan haysan daryeel ku filanna aan haysan waa la wareegi karaa lama lama dhihi karo waxaan aaminsannahay dhaqaalaha lagu bixiya iyaga haddii inta naloo kala qaybiyo xataa haafkeed la siiyo ciidanka soomaaliyeed ee lagu dhiso maanta meesha ay joogto inay ka fiicnaa lahayd marka intaan gadaal u raaci lahayn hadda meesha aan joogno maxaa la sixi karaa in si fiican looga wada hadlo lagu wada baraarugo hadday ayakana ka qaldaneed la saxo annaga hadday naga qaldaneedo dhinac ayaga eedda waa nala saara naftirkayga dhinacna waa ka leenahay ee wax naga qaldanayna in la saxa loo baahaya kugu soo laaban doonaa ambasador maxamed cali america isla weli su-aashan maxaa kaaga baxay maanta su-aaluhu intaad dhegeysanayso
coladow aniga hatur waxaan rabaa in umahad celiyo heritage oo meeshaan soo diyaaris maanta oo muhiimka ahayd si la sheegana waxay furtay in lala hadlo ambasadorka iyo amisom madaxdooda aniga safiir baan ka ahaa kenya markii amisom ay imaaneysay soomaaliya hadda waxaan filaya toban sano ka badan waaye waxaa laga hadlayaa siday ku bixi lahaayeen iyo iyo xal ku bixi lahaayeen siday qadii sheegtana diyaar ma unaha waayo aniga waxaan aaminsanahay diyaar u ahayn kubaddana dhanka dowladda soomaaliya ayaa hadda taallaa ciidankeenna ciidanna waa qabnaa laakiin in la tayeey waay in la siiyo tababar fiican wey hadda siday yihiin aniga ilmaha inay haran karaan sababtoo ah ma haystaan mataqaanaa hubkii iyo iyo iyo qalabkii ay ay kula wareegi lahaayeen ma helaan mataqaanaa mushaarkii iyo wixii ay ay ay ay heli lahaayeen ma helaan marka waxaan aaminsannahay intaas haddii la sameeyo in nala wareegi karo dabcan run waaye wax badan bay qabteen amsom ilaah ka sokow imaatinkooda iyo ciidankeenna ee dagaalkay galeen ayaa hadda ku joognaa oo oo aan mataqaanaa horumarka la gaaray qeyb ayay ka yihiin dabcan setbacks ama ama dhibaatooyin way jiraan laakiin waxaa badan mataqaanaa wanaag way ka fiicnaayeen laakiin waxaan aniga aaminsanahay in uu solutionka ama ay ay tahay in ciidankeenna la tayeeyo kadib ayaa mataqaanaa aaminsanahay wadanka wada degaya insha allah
qaasim gaabo waan siinaya qaasim isla su-aashaan leh weli maya runtii aad iyo aad horta waxaan ugu mahad celinaha heritage oo mar waliba soo qaban qaabisa aqoon isweydaarsi noocan oo maxayde ummaddan ay u baahan tahay meel ay ku hadlaan oo dadkin maxayde ay ku weydiiyaan su-aalaha caynkaas ah midda labaad runtii in laga hadla after ten years amisoma exit strategy samaynayso oo hadalka ugu dambeeyay oo maxay ambassadorka kusoo xiran ay ahayd mataqaanaaba coordination badan ma samayn oo meelaan tagnaa waxaan maxay ahayd waa ka saarnaa kadib waa isaga soo laabanaa taas waxay tusaysaa mataqaanaaba in strategiga koodii aan laga fikirinba waayo exit strategy waxaa la sameeyaa intaada wax samaynin ka hor marka koodi aad tilaabo qaadaysa waxaa la rabaa inaad ka fikirta dhahdo okay tilaabadan raba inaan qaado in ten years maxaan rabnaa inaan samayno markaan kusoo noqday ciidanka soomaali iyo maxay ahayd dowladda soomaalina soomaali weli waxaa saaran cunuqabateyn hubka ah adigoon hub haysanin oo aan daryeel haysanin oo aan maxay ahayd lacag haysanin in lagu yihahda exit strategy waxbaa lagugu wareejina horta wax macinay samaynaysa ma laha taasna waa la wada ogyahay marka after ten years taas in hadda lisoo weydi hataa waa runti waxaynu ku tahay wax maxay ahayd aada u wanaagsan ani runtii fikir ahaan waxaan soo jeedin lahaa horta in laga fikira amisom lacag baa lagu bixiyaa waayo soomaali ciidankeeda lacag loogu bixin layahay hataa maa la sameeya system oo kii amisom loo soo maray dil okay dowladda soomaliya waxba laguma aamino fine wax dhibaato ma lahan maa loo soo mariya the same mataqaana mechanismka amisom loo soo mariya ciidanka oo la siiya markii mishaarkooda afar meel loo dhiga hal qayb keliya la siiyo ha dowladda loo soo hal qayb la siiyo si ay mataqaanaa loo sameeyo hade waxaa waye ma lama aaminayo marka saad ugu reynaysaa marka maxay dacdo waad leedahay waa ka reyna haddaad leedahay dowladdii ma aaminayo waxaan rabaa inaan la shaqeeyno waa leedahay dowladdii aad xarjida marka waxaan u arkaa mataqaanaaba in hadda la isweydiiyey su-aal of course amisa mandatkeeda la weydiiyey ayagoo howl wanaagsan soo qabtay oo runtii waddanka meeshuu joogina maxay ahayd meel fog mataqaana la yimid hadda waxaad moodaa haddana in la istaagay annaga runtii inta badan waxaan ka shaqeynaa meelo goobob oo maxay ay amisom ay mataqaanaaba ay runtii liberate gareeyeen laakiin waxaa la sameeyey goobo mataqaanaaba islands ah oo aan midba midka kale u gudbi karin marka taasna waxay noqonaysaa mataqaanaaba self defeating strategy in laga fikiro oo dee of course wax waliba la fiiriyo iyagoo wanaagooda mataqaanaa wax waliba ay sacrifice-ka ay sameeyeen la taageerayo oo loo mahad celinayo haddana in lala xisaabtamo runtii de ma la huraayo waa kugu soo laabanayaa qaasim waxaan siinayaa madaxa heritage cabdirashiid cabdirashiid hadalhayn waxaa jirta in calaamadan hadda ay wataan midowda africa ee au in isbedel lagu samayn doono oo u n ku arrimahaas ay hadda ka dhex socoto ama lasoo gudbiyo warar horolaca soo baxay shir kambaale ka dhacay saddexda maarij ee hadda nagu soo aadan amisomna ay taagan tahay haddii magacaasi laga wareegaya gebi ahaanba waan ka wareegeynaa meesha marka dooda noocaasa ka war
horta badanaaba nabad ilaalinta ciidamada nabad ilaalintu adduunka siday u bilaabatay macnaha ciidan in dal kale loo diro si uu nabadda u xasiliyo waaba la yaqaanaa dhowr arrimood midkood ba ku dhamaadaa mid waa kii ku dhacay maraykanka waktigii ay caydiid isku dhaceen ama etoobiya markii maxkamadaha isku dhaceen way yimaadaan ayaanay joogaan waa cararaan mid waxaa weeye in ciidankaas ciidan kale lagu lagu bedelo oo u n ta waddan ba imaanaya sida ingiriis oo kale waddamadaas west africa u tago kadibna u n ta ama hadda maaliya wixii ka dhacay oo kale u n ta oo kale inay la wareegto oo rihatin lagu sameeyo marka hore african union lagu soo galo ama dal soo galo marka dambena u n ta oo kale lagu warwareejiyo midna waxaa weeye inuu isku barbardhac isku barbardhaco oo maaragtay sida hadda xaalku halkan yahay oo kale lais ag jiif jiifo inay iska dhacdo midna waxaa weeye in macnaha jaantaa rogan wadan hadda anaga fiir wadamada dariska nala ethoobiyan hadda state of emergency ku jiraan ra-isul wasaare ma haystaan kenyaan laba nin ba waxay leeyihin madaxweynahana ciidamada ugu badan ayay ka joogaan waxaa rabtaa arrintood inay isku soo kululaato ciidankaas inay iskaba si kale iskaga baxaan marka arrintan ah macnaha in u n loo bedelo ciidankan waxyaaba badan oo kalaa la sixiriira dhaqaalaha lagu helayo ciidamada u n ta ciidankan hadda africa unionka halkan jooga anga reportan ka diyaarinay labadi kun iyo lix tobankii marka hore u n ta mandate garaysay haddana waxay u wakiilatay african unionka haddana e u da waxaa lacagta bixiya haddana niman uun soo wala dhahaa la yidhi wixii raashinka iyo alaabta keena waa very ciidan la diray oo nabad ilaalin oo ciidankan ka complikaysan adduunka masoo marin waana ciidankii ugu koostalisanaan ugu dhibaata iyo dhimasho badnaa oo soo mara ciidan nabad ilaaliyeen soo mara dadka dhinta waxay ahayd qofkii dhintay familkiisa in konton kun la siiyo lama siiyo lamana sheego ciddii ka dhimatay waddan walba xiisu iska qabsada isku hilaabta marka anigu reportgaas anigu waxaan ku sheegnay ciidanka african union missionka oo soomaaliya yimid ama misoon la yihahdo al-shabaab kama adkaan doonaan waa sidanis ugu horeeya waxaan idhi ciidanka african union mission al-shabaab ma ka adkaan doonaan al-shabaab waxaa ka adkaan kara ciidan soomaaliyeed oo hufan oo isku dhisan habaysan haddana tallaabo micno leh looma qaadin aniga marka waxaan aaminsanahay shaksiyan haddii rabaa nabadda soomaaliya in la xasiliyo waa in shacabka soomaaliyeed ay ama aqbalaan inay shabaabku sida hadda ninku dhahayo shabaabku isku dhiibaan oo hoos tagaan oo shabaabku xukumaan ama inay dowlad samaystaan oo canshuurtooda bixiyaan dadka siyaasada ku jira tuugada isku daayaan lacagta aan dadka laga xadin kuwa militariga lacagta isa xadin shacabku is canshuurta diidin soomaalida ama looga baahan inaan dowlad noqono ama inaan shabaabna xukumo laakiin waxaan kale adduunka ayna siinayaan waa kaalmaati haddii musafeeni iska xanaaqa habeen dambe oo adiga sideetan jira dhahay ciidanka waa la baxaya wuu la baxaya cid kaloo wakiilka dhawaanad ka haysana ma jirto
waxaa iyadana wararka ka mida soo baxayo in masaaridoo kale ay ciidamadooda muddana laga hortaagnaa sida maraykanka oo kale oo dhowr mar la sheegay inuu codka fiita oo u isticmaalo oo kale ya xildhibaan gaarsiinayna waxaa jirtoo kale haye xildhibaan sagal hadda waxaa laleeyahay u n ha loo bedelo ciidamada amisom ciidankii amisomna waxay soo qabteen toban sano markii gadaal loo fiiriyo way muuqataa horumar ha ahaado dibudhac ha ahaado waxyaaba badan ha lagu dhaliilo kuwa hadda imaanaya maxaa isleedihiin haddana haddii lagu bedelo way kasii kordhi karaan meesha hadda maanta la joogo ciidamo shisheeya ayadoo ciidankii soomaaliyaduna weli halkiisa taagan
runtii cabdirashiidaan la qabaa arrinta ah in ciidan soomaaliyeed la-aantiis aan laga gaarayn xal waara dadku waxay kaloo ilowsan yihiin amisom waxyaabaha ay u joogto ama ay noo qabato keliya ma ahan in al-shabaab lala dagaalo annaga naftirkeena in dowladnimadana laku haayo baan mararka qaarkood u baahannahay bas waddan waxaa nahay weli yani weli ay ka muuqato calaamadihii burburka waddan waxaa nahay weli ay ka muuqato calaamadihii kala xoogaa kala dadku kala shakigii lagu kala tegay aan wax badan lasoo laabanin waddan waxaa nahay intaas inta nidaam la-aan kusoo jiray ay ka dhasheen yani ay ka dhasheen fawdo badan oo ay ka dhasheen dad hubaysan oo ay ka ka dhex dhasheen yani mashaakishaas oo dhan amisom sidoo kaleeto waxyaabaha ay kala dhex taagan tahay oo in la hubiyo ka mid waayo ciidanka bedeli doona oo oo oo sideedana u n-ka waxaan ognahay waa waa labo dagaalada sokeeya oo kale wadamada ay ka jiraan laba qolo oo wax kala shakisan oo labadaba ay dhegaysanayaan ayaga oo ay maxaan ku dhahaaye u kala dab qaadaan bay dhex galaan ciidamadooda dabca badanaana ciidamada u n-ka waxyaabaha ay qabtaan waxaa waaye inay kala dhex galaan laba qolo is haysata meeshaan qolyo la kala dhex galaayo ma leh al-shabaab waxaa waaye wixii kasoo horbaxa maxaan ku dhahay waa dilayaan so ciidan u n ah ama dowlad ha ahaato ama u n imaada ha ahaado marka aniga fikradda ah in ama amisom sideedaas hadda ay tahay lagu sii hayo oo laga rajo qabo in natiijo tan ka bedelan ay kasoo dhalato ama ciidan kaleeto oo calaamadda uun ka bedelan tahay ama kuwaan ha ahaadaan ama adduunka kale ha laga keenay inta lagu bedelo yacni business as usual sidii caadigeedu wax u socon jireen loo wado ma ma aaminsanin in wax ay kasoo dhalanayan waxyaabaa u baahannahay waxaa ka mid ah sida cabdirashiid uu sheegay annaga soomaalida ah dhexdeenna inaan horta sheekaysano annaga soomaalida ah inuu naga dhex dhasho wada hadal qaran oo gudaha ah oo ah war al-shabaab horta maxaan ka aaminsana waxaa jira waxyaabaha dadku aysan ogeyn hadayna aan meenshin garay al-shabaab waxyaabaha lagula dagaali karo keliya ma aha in inta qori la qaato maxaan ku dhahay magaalo laga saaro al-shabaab mentality waaye waa waa waa waa fikrad waaye waa maxaan ku dhahaaye habdhaqan waaye waxaa waaye go-aamada maxaan ku dhahaaye waxyaabaha caadiga ahoo dhexdeena ka dhaca bay ka dhalataa waa waa fikrad xagjir ah baa waxay quudisaa oy maxaan ku dhahay naaxisaa in qofku uu marka dambe isu bedelo inuu xagjir yahay oo diyaar u yahay dadka dadka u xiga inuu dilo oo maxaan ku dhahay ummad uu dadka u laayo maxaan ka qabana systemka waxbarashada in lagula dagaalamo maxaan ku dhahay bulshada lagula dagaalamo diinta lagula dhex dagaalamo maxaan ku hadda waxaa xasuusataa ayaan dhaweyto 14 october waxaa dhacay eh, dhibaato aada u weyna dalka soo gaartay waxyaabaha xasuusta waxaa ka mid a meel baa lacag lagu aruurinayay yacni dad culummada dad soomaalida loo la yaqaano kuwa ugu waaweynaa joogay meeshaas ay lacagta ku aruurinayaan dadka dhan waxay iska wada ilaalinayaan wixii dhacay in la sheego inay dad dhibaataysan yihiin oo ummad la atay basaa la sheegaa dadkan yaa laaya dadkan dabeel uma imaan mogta carabkaa laga dhowraay yacni weli annaga naftirkeena haddii la fiiriyo maanta dhan amisom iyo dowlad iyo donor iyo heblow iyo heblow kaleetaan maanta dhan haysana ma- ma- ma- fiiri, kalsooni darada dowladda laga qabo yani dowladda ani waa la- fiiri dowladda waan la xisaabtami karaa dowladda idaacadda inta taga wa- waxaan raban ku samayn karaa laakiin waa inay horta aniga iga go-an tahay waxaan inaan aaminsanahay inay khalad yihiin waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo weli u arka dowlad iyo al-shabaab inay is haystaan laba qolo oo ani ay khuseynin inay is haysato yacni inta mentalitiga fikirkeena uu saas yahay waxaan qabaa inaanan waxaa kaleetoo jira waxaa kaloo jira maya ma rabo inaan inaan aanan yani wax si guud ka dhigo laakiin annaga naftirkeenaan isku isku aan isku beej joogin dadka soomaaliyeedaan waxaysan gaarin bisayl ah kulligood inay dhahaan enough is enough yani al-shabaab maanta waxaa la joogaa maalinkii eh, dadku waa fiiri maalin walba waa la dhintaa al-shabaab dadka waa laayaan ma marayna badbaadiyaan ay jirto laakiin waxaa la rabaa siyaasiga qofka ah kan ganacsatada ah hooyada caruurta iskoolka u dirsata inay bal horta fiirsato tirada caruurteyda macalinka ay u tagaan macalin see ah waay muxuu ciyaalkayga soo baraa dib loo eega yacni waa in bulshadoo dhan ay ku mashquushaa sidii ay maxaan ku dhahay dowladda dabcan eh, eh, horta dee maxaan ku dhahay dowladdu waa waa waa waa ma og tahay eedda qof qolada koowaad oo nagu soo dhacdo eedeyna waa waana leeyahay waa tahay dhegayste haddii hadda nagu soo biirtay barnaamijka weli waa barnaamijkii faqdaada toddobaadka wuxuuna maanta idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho waxaana ka qayb gelaya aqoon-yahanada kale ah doctoreysa khadiija cosoble oo ka tirsan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa heritage ahna madacii soo qabanqaabiyey xildhibaanad sagal biixi oo ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya qaasin gaabow oo isna ka tirsan hay-ad samafal oo caawisa dadka dhibaataysan iyo iyo ambasador maxamed cali ameerika oo ka mid ahaa safiiradii soo maray waddankaasi kenya una qaabilsanaa dowladda soomaaliya haddaba barnaamijka halkiisii ha noogu sii socdo waa tahay xildhibaan sagal waa mahadsan tahay waa kugu soo laaban doonaa isla su-aashaasi oo arrimaha ka bixitaanka ciidamaha amisom iyo ciidanka soomaalida inay xilligan diyaar u yihiin in soomaaliya ay meelihii la qabtay ay hantaan waxaan siinayaa doctoreysa khadiijo cabdi Eh, waa mahadsan tahay soomaaliya horta eh, ciidanka amisom maalinta imaaneysay eh, s n s ciidankeeda iyo maanta intuu sida uu yahay tayadiisa wax oo loo kombeer garayn kara maaha wax badanaa iska bedelay wax badanaana la qabtay dowladihii soo marayna dowlad walbaba heeray soo gaarsiisay marka eh, inta badan waxaa lagu booda ah oo la sheegaa eh, qaladka ama dhibaatadaa la sheegaa laakiin dadka iyaga joogay magaaladan muqdisho isbedelka waa waa ujeednaa waana aragnaa ka fiicanaan rabi lahayn dabcan inay is- aada isku bedesho magaalada laakiin haddana isbedel badan ayaa jira oo horumareen special dhinacana dhibaatooyin cusub oo waagi hore aan qabi jirin oo qaraxyada ugu waaweyn yihiin way nagu soo kordheen oo oo- way jiraan marka ani waxaan aaminsanahay marka la sameynayo anigu hadda military expert maahi oo ma dhihi karo ciidankayga tayadiisa waa fiican yahay ha iska tagaano maanta ma dhihi karo dadka su-aashaasoo kale waxaa ka jawaabi kara dadka expertiga ah laakiin waxaan isleeyahay Eh, haddii maaragtay qorshe fiican loo sameeyo oo ay ku bixi karaan kuwaana lagu tayayn karo muddana loo qabto la wa- la waktiyeeyo inay suurtagal tahay laakiin inaysan iska furnaanin weligeed oo la dhihin maarata ha iska joogaano Eh, kuwaana aan la tayaynin kuwaana aysan sii joogi karin marka waxaan aaminsanahay haddii la tayeeyo laguna talagalo oo qorshe lala yimaado in ay tahay waktile ay ku xiran tahay laakiin ay bixi karaan hadeertaanse in la yidhahdo ama ha baxaan ama ha joogaan dabcan ciidan ayay u baahan tahay midda kale oon raba inaan ka hadlo oon ku darsado waxay tahay soomaaliya mushkiladeeda ma aha mushkilad military keliya lagu xalayn karo waa mushkilad eh, mujtamaca dhexdiisa societyga dhexda social problemsaa jira mid siyaasadeedaa jira eh, mid dhaqaalaa jira intaba way jiraan military keliyahaan ku dhaxlinayna haddii la yidhaahdo kuwii kale la ignoor garayo ma xalismayana ama xalkii in la raadsho wuu dheeraanaya waxaasoo dhanaa u baahan soomaaliduna inay maaragtay ay fiiriso waxaa jira external factors kale oo jiro maarata ama wax banaanka nooga yimaado dhibaatooyin banaanka nooga yimaado mid annaka gudaheena waa u jira kuwii banaanka nooga yimid maanta awal waxaan ka sheegan jirnay oo keliya dowladaha dariska iyo how eh, politicskaasay ta- oo ka jira rejinka uu impact ugu sameeyo soomaaliya laakiin hadda geopoliticska waa dhaafay carabtuu maraaya eh, westernku gaari de waa ujeednaa waxay noqotay soomaaliya maaragtay battle ground meel ay ku dagaalamaan powers waaweyn ay ku dagaalamaan taasna dhibaatay dhibaatay u sameynaysaa opportunityna waa u keeni karta waxaa dhici karta inay maaragtay soomaaliya faa'iido ay u noqoto laakiin hogaankeenna sida uga faa'iidaysto eh, geopoliticsan isbedbedelaya oo dynamicada siduu uga faa'iidaysto ayay ku xiran tahay xalka deg deg si loogu helo oo soomaaliya danta u ah soomaaliyana waxaa keliya oo ka bixi kara dhibaatadii ku jirto waa hogaan fiican oo soomaaliyeed waana ciidan soomaaliyeed waa mahadsan waa mahadsantaha doctores waa kugu soo laabanaya Een, ambas- ambasador maxamed cali america een, ciidamada soomaalidu een, heerkii la rabay hadda ma gaarsiisay Een, aniga waxaan soo joogay een, dowladdii kulmeel gaarkeed ayaa la magacaabay dabcan oo sifir soo noqday Een, bilaawgii hore waxaa lagu tababari jiray u tababaray kenya een, iyo rwanda xasuusaa iyo uganda hadda meeshay joogaan waxaan aaminsan inay ka fiican yihiin Een, laakiin waxaan aaminsanahay oo kale in markii ciidanka amisom iyo kuwa soomaalida ay weerar qaadayaan ay magaalo xoreynayaan ama tuulo xoreynayaan waxaan rabaa waa inuu jiraa barnaamij la dhinac socda kaasoo ah maamul wanaag in tuuladaas loo sameeyo maamul lagu dhinac wado in tuuladaas la geeyaa een, waxyaabaha daruuriga dadka u baahan yihiin si dad dadweynaha loo soo jiito isbitaallo iskuulo mataqaanaa een, een, in laga sameyn karo meesha in markii loo gudbaayo tuulo kale tuuladaas ay leedahay maamul waxaan aaminsanaya taas inay maqan tahay Een, waxaan rajeynayaa sida qadiidi sheegtana dowladihii hore lasoo dhaafay kumeelgaarkii kuga dambeeyo meel bay keeneen qaladka waxaa la dhahay qaladka waxaa weye ka ugu wanaagsan waa kan laga barto weye waa lagu laaban marka wixii hore in laga soo gudbo dowladdaana hadda ay aragto dadkii ay arrimaha u samaysa ha waxaa kaloo anina aaminsanaha oo kale een, aan rajeynayaa een, si heritage oo kale iyo mataqaanaa in ay sameeyaan madarasaan oo kale ah dadweynaha loo furo dadweynaha ay hadlaan dadka waxbaa ka buuxa waxay laayihiin dadweyne laakiin waxaa la sheegay inay baqayaan aysan shabaab soo hadal qaadi karin wallahi waxaan aaminsanaa haddii loo loo loo furo inay bilaabayaan dowlad laftirkeeda ayaa la rabaa inay ka qayb qaadato si dadkii ay wacyigelin u sameyso u siiso dadka si ay uga baxaan cabsi uga baxaan
way waa ambasador waa kugu soo laabanaya Een, waxaan siinayaa qaasim Een, qaasim markii aan fiirino ciidamada soomaalida oo kale masalan Een, ciidanka soomaalidu een, waxaan aragnaa hala socdaan amisom ama meelaha qaar hadda waqtiyada ugu dambeeyay shabeellada hoose oo kale meelaha la gelayaa tuulooyin baa la tegay degmooyin baa la tegay haddana waa laga soo laabtay markii laga soo laabtay dadkii shacabka ahaa oo halkaa tegey ee soo dhaweynta sameeyey waxaad arkaysaa markii laga soo baxo shabaabka dib ugu soo laabteen inay ciqaab badan la kulmeen yaa dhaliishaas iska leh
runtii eh, dhaliisha eh, waxaa iska lahaanaya dadka kowdii mataqaanaaba fakirkaas keenay Eh, runtii mar raba inaan maxay ahayde eh, anigoo aan maxay ahayde khibrad military ama intelligence aan lahayn inaan horta waxyaalahaas aan aan maxay ahayde aan hadda aan ra'yi ka dhiibta laakiin eh, waxyaalo badan waxaa jira aan u baahnayn hataa caqli badan runtii ah, soomaaliya maxay ahayde mataqaanaa ragnimana kuma yaro oo geesinimo kuma yaro laakiin baabuurka waxay ugu hari layihiin hadda adiga weligaa ma lagu yidhi mataqaanaaba duur iska tago oo cunto laguma siinayo oo waxba mataqaanaaba maxay daryeel laguma siinayo ma tegi bini aadan atay waa qofkan waa qof raashin oo loo xisaabtamayo dadka dhan waxay u shaqeeyaan marka inaysa sii joogi karaan oo ku xisaabtan ma- masii ma sii joogi karaan waayo awood ay kusii joogaan inaad qofka siisid waaye moogtahay marka maxay ahayd eh, runtii waa dhowr arrimood Eh, muhiimad waxaa waaye horta designkii hore oo amisom mandateca in la review gareeya waa qabaa in la fadhiisto hadda maadaama laga hadlayo exit strategy in la siiyo war tobanka sano horta maxaa soo qabsamay yacni maxaa looga hadli waayay strategy mat exit strategy waqti hore taas ayaa waxay keenaysaa in la yidhahdo okay waayo markii meel la aadayaba waa in go-aan adag jiraa meel markii la aadaya aan laga soo noqonaynin laakiin haddii aa u tahay inaad maxay ahayde yani macquul maahan wax aqliga diidaya waa in maxay inta laiska cararo haddana laga soo baxa yani shacabka hadda way fahmeen shacabka waxaas hadda ma kala jecel anaga tuulooyin badan aan runtii tagnaa waan ka shaqaynaa shacabka waxaa waaye way fahmeen eh, in waxba mataqaanaaba ay ku suurtagoloba hadda inuu ku suurtagolo waxba marka imaada waxay leeyihiin mataqaanaaba goormay laaban doonaan kuwan marka maxay ahayde maxaa hadda soomaali wadana xaqiiqada waxaa wadana soomaali horta inay isku tashato haddii oo maxay ahayd ciidan nabadgelyo ma- wadan loo diray ay ku nabadooba afghanistan oo ku nabadoobi lahayd iraaqa ku nabadoobi lahayd oo lagu bixiyey lacagihii ugu badnaa adduunyada ciidanka ugu badnaa waxaa meesha tegay ciidamada adduunyada ee ugu powerfulsanayo ugu well trainsanay ma ahan maxay ahayd sheekada maxay ahayd in maxay ahayd lacag iyo wax la waayo waa in horta soomaali ay fahantaa eh, in ay iyada isku tashata yaan waxaan tegay hadda eh, dara- shalay waxaan kasoo laabtay eh, somaliland waxaan baabuur mataqaanaaba ka raacan hargeysa ilaa laascaanood ten hours drive oo aan checkpoint lahayn oo aan lahayn oo jidad wan wanaagsan aan ku soconay marka maxay iyadoo sida taa haddana waxaa magaalooyinkaas maxay Soomaaliya laga cabaadaa inta Macnaha badan.
shacabka keeni.
hadda shacabka keeni biilaanba hadda laga cabaadaa biilaanta waxaa waaye markaad fiirisid toban mitir kastaba doox ayaa mataqaanaa maxay jidka soo soo jeexayso oo haddii maanta laga fikira shacabka inta isku soo baxaan biyahaas hata lasoo oodo ay u noqon karta in biyo la-aanba maxay ahayda marka waxaan kalsoonidiyan Soomaali ka dhamaad meesha ay joogaanba kalsoonida naga dhamaato waxaan aaminsanahay inuu qof kale dhibaatada naga saari karo marka waxaa loo baahan yahay of course hag- hoggaantusa dadka in horta dhibka ayaga iska saari karaan biyo sacbadaada looga dhargaa markii Soomaalileed waxaa waaye it literally means haddii aad adiga isku tasheen waxaa waaye qof bannaankaaga imaaday oo maxay ahayd asaga naftiisu cabsanaya inuusan waxba kuu tarayn marka waxaan qabaa in ciidan Soomaaliyeed la tayeeyo horta meel yacni looga maarmaya ma looga dhaqaayo.
tayeyntina maahan mataqaanaaba in maxay ahayd ciidamadii eh, waxyaalo yaryar inta la siiliyaday oo raashin aad ka qaadan iska baxa waa in horta nidaam manhaj midaysan jirin hadda waxaa laga hadlaya masar baa wax tareen garaynaysa jabuuti aa tareen garaynaysa uganda tareen garaynaysa waa adigoo tobankaaga ciyaal mataqaanaaba toban macalin oo kala wadan aa u diray guriga waxaa way kuma maamuli kartid waayo nin weli wuxuu la imaanaya fikirkiisa aqalkiisa qof kastoo ku imaaneen ma jira qof bini aadan oo rational intuu iska imaado dhahaya waxaa u imaado inaan facaal khayr wax kugu sameeya macquul maahan everybody is expecting something taasa waxaad samayn kartaa marka in manhaj u samaysan aad war ciidan manoo taageer ma- manoo tababaraysan ha manhajkan waa inaad raacdaan oo manhaj midaysan oo soomaali la hela kii waxbarashadii mataqaanaaba isagana soo raacayo asna jah wareersan marka waxaa waaye waxyaalo badan ay isdul yeela eh, laakiin waa un maxay in soomaali intay fadhiisata sidii xildhibaanada sheegaysay la yidhahdo we need to talk annaga horta aan hadalna qofku waxaa mataqaanaa cudurkaaga markaad garatid aad dhakhtarka raadsan kartaa hadda dhakhaatiirta nagu soo badatay cudurkaanana ma naqaano marka intaas ugu baxa waya waya waya qaasim een, waan kugu soo laaban doonaa qaasim Een, waxaan siinayaa een, kalimaadka ugu dambeeya oo kulli min hal daqiiqa idin sii doono Een, waxaa laga hadlayaa hadda xilligan cabdirashiid khaliifaan siinayaa Een, doorashooyin in wadanka maaragtay een, oo qof iyo cod ah ayaa laga hadlaya hadda dawladdu ay ka hadlaysaa ciidanka bixitaanku hadda meesha wuu yaallaa oo isbebedelo inay dhici karaan waa macquul sidee suurtagal ku noqonaysaa
Eh, bismillah Eh, horta adigoo iga raadlaya waxaan ku noqonaa arrinta ciidanka soomaalida oo ka hadlayaan eh, maxamed iyo khadiijo iyo iyo iyo qaasimba aniga ciidanka soomaalida waxaan aaminsanahay ciidanka runtii ugu fiican oo bini aadam heli kara inuu yahay sababto iyagoon mushaharna la siin fiican eh, taakuleen fiican haysan bay dhintaan kumanaan baa dhintay kumanaan baa dhintay kumanaan ayagoo dhaawacay meelaha joogaan ee kuman kumanaanna waxay ku jiraan maxaa la dhahaa duurka iyo dagaalka iyo difaacay ku jiraan ciidankaas ciidan sharaf leh inuu yahay aaminsanahay ee taas waa mid waa shacabka soomaaliyeedna shacab wanaagsan waa sababtoo ah iyagoo aan waxbarashana la- laga bixinahayn caafimaadna laga bixinahayn amniga ay u baahnayan la siinahayn bay is- weldii dheertaba ee ay ku bururayaan ku bururayaan labadaas aniga horta dad baa waxaan u hayaa ammaan ee laakiin waxaa hortaagan eh, hogaanka soomaalida waxay u baahan tahay hogaan hogaan aragti dheer leh oo samir leh oo dadkan iskaba diyaarsan yaa iska iska diyaarsan inay dagaalto diyaar u aha iyo shacab iska diyaarsan oo ilaahay buu ku sakhiray in la isku dubarto dowladda hadda jeegtana kalama jeedo Eh, kuwii lixdankii laga soo bilaabay ilaa hadda xoogaa wixii aan u baahnayn baa si nooga kala furfuran nooga kala furfuran kulligeen iyada wada leenahay hogaanku xataa ninka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya maaha shacabka iyo bulshada rayidka iyo ganacsatada iyo dadkao dhan ba waxaa loo baahan yahay ha waddanka la dhaho singapore siduu yahay inuu gaaro ama ama kureya gaana iyo kureya isku wadan isku waqti bay- bay xurmada qaateen wadanna waa iska basketkiis hadduu weli gacan u baahan yahay wadanna horumar u maray waddamadaas ka dabaashay barnaamij ku qoofalinoo fishin iyo aragtile uga dabaasheen annaga marka soomaalidu ganacsadeeda leh oo culimadooda leh shabaabka in haddii la rabo in laga hortago waxay ahayd culimadu inay si fiican ay riyooyishadan khaldan ay ka hadlayaan dbanking lagu sameeyo laga said caleeyo ganacsada waxay ahayd inay heel iyo hoo duldhigaan si dowladnimo loo heli lahaa hadda mark ninkii siyasi soo baxay aas camal isku mashquulin siyaasiyiintu markay fursad helaan inaysan ka furfuran oo ay ku mintidaan aqoonyahanku inay fikrad iyo aragti iyo wax lagu fardaa marka la yimaadaan soomaaliya marka shacabkuna waa gob shaqeedad qiimo leh ciidankuna waa sharafay leeyihiin annaga oo isku arag isku dareyna dadka talada ama ka agdhow ama saamaynta ku leh aa fashilanay horta fashalku waa annaga adiga ku jirtid dadka halkan fadhi ku jiraan kuwa dadka dadka hogaanka hogaanka naga si naga ah midda ku saabsan electionka ay weydiisay labada kun iyo labaatanka iyo bixitaanka iyo waxaas si walaalkii sheegen quraxsana biyo sacbadaada lagu dhirgaa ama annaga waxaan go-aan gaarna inaan dowlad noqono doorasho u gudubno shabaabka xataa waxaa la dhihi karaa dhegeysta maxay hore shabaabka maxay rabaan hal is weydiiyo hadda yaa dhib nagu haya somalilandna dhib naguma hayso jubbaland naguma hayso beelana la iskuma hayo shabaab iyo waxa is haya soomaali inta kale is haya soo ma shabaabka waxaa la odhan karaa dhegeysta amison marta inay baxdaan waxay rabaan iyaga amison inay baxdo waxaa la leeyahay amison iyagaa waa raba inay baxaan okay waa isla gaari karnaa taas waxay rabaan shabaabku maxaa la islaamka in la isku xukumo dastuurkay ku qoranta islamka in la isku xukumo ya dastuurka aan haysano waxaa ku qoran islamka in la isku xukumo annaga marka inaan aqbalno waa in la isku xukumo haddaan haddii hataa islaamnimadu dhib naga tahay aniga in la isku xukumo islamka aaminsana shakhsiyan ya si ficli aniga waa in la fiiri dhowdhegeysta kale islamka la isku xukumo in la dhaho aniga aaminsana in la isku xukumo aan laga cabsan gaaladan laga cabsan cid kale laga cabsan shakhsiyan ma fahantay baawarna waa rabaan sheekh shariif iyo cabdullahi yuusuf ishaya oo sheekh shariif iyo arsta loo arko maxaa la yidhahda inay argaxisan yihiin baawarka lagu wareejiyey ashaanibtaana iyo intaana weligan caadi caadi iska aakhir iska dhigahayaan shabaabka marka islaamkii waa laisla wada ogol yahay lisko meesha wax meesha ku qoran dastuur ku qoran amazon iyadaa iska baxaysa baawarna way rabaan baawarka waxbaa laga siinaa shidada iska daayaa leeyahay waa in la wada hadal lala furo inta ya inta intay miyir yeelanayaan in la iska intay miyir yeelan in la iska dhiciyo waayo ciid waxaan ku waxaa waxaan u soo socdayba ayaga waxaa leeyahay qodobka u dambeeya waxaa daarta wax xukuntaan doorashaa la gelaa waa tartamaysaan istiyaariya shacabka muqdisho hadii rabaan inaad meyor noqotaan cali muxuu ahaa mid geeshaan ka qayqaylin jiray waxaa leeyahay kaal isoo sharax ya waa isharaxa dadka kaloo isharaxaya ninkii shacabku doortaan baa madaxweyne noqonaya nimankan waxaa rabaya in lala doodo culimmada ay ku indhacadayso dadkii ra'yi haya ra'yi la yimaadaan ciidanna la dhisto hogaanka guud oo aqoonyahan iyo cid walbana looga baahanya inay meesha iska qaadaan aad ayaa u mahadsantihiin sida aad barnaamijka noogala qayb qaadateen kuwaasina waxay kala ahaayeen doctoraysa khadiijo cosoble oo guddiga doorashooyinka ka mid ah iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa heritage xildhibaan asagar biixi qaasim gaabow oo ka tirsan ee aad samafal siisa dadka dhibaataysan iyo ambasadoor maxamed cali americo oo ahaa safiirkii soomaaliya sannadihii u dambeeyey u fadhiyey waddankaasi kenya barnaamijkiina intaa haynoo joogo inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana toddobaadka dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo